bsmi اllahi الرحman الرaحيم alxamdu لlah رb العaalمين وslى اllah وslm عlى نabيina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجmaعيn أma bعd qala الإmam أbu cabdالرaحman النasائي raximah اllah taعalى aلtamatucu tamatuca wajhu ixraamka tamatuca la yiraahdo cadayn ayaa halkan cadayntiisa ama maxalkiisii waayo meeshaan tamatuca xaqiiqadiisuna waxay tahay qofka aafaaqiga oo aan makiga ahayn inuu cumro fii ashhuri اlxaji inuu cumro ku dhawaaqo ou cumraysto safar kalena uunan gelin eeuu markaa marka xajka la gaarana ou xajkii xarmado intuu ka xalaaloobo cumradiisii hore oo uu kadib xajkii uu saa ku xarmado laba nusuk oo kala gaar ah waaye marka cumrada waa nusug gaar ah waa ka xalaaloobay xajkiibuu haddana nusug gaara u sameeyey laakiin fii safratin waaxidatin waa hal safar waana aafaaqiyo maki ma aha waayo aayaddu waxay leedahay dalika liman lam yakun ahluhu xaadiri lmasjid alxaraam ishaaradaasna marka culimada waa isku khilaafsan yihiinoo xukunka dhiigga miya demka oo makigu tamatuc waa leeyahay mase ishaaradu waxay ku dhacee tamatucaas oo faman tamataca bilcumrati aa laga soo bilaabaa sidaan dambe ayaa marka loo badan yahay waa cumro fii ashhuri lxaj dhacday qofkii uu ka xalaaloobay isagoon safar kalena gelin xajkii ku daray bedelkeedana marka waxaa lagu yeelanaa neef inuu marka hadyi ayaa lagu yeelanayo famastaysara min alhadyi ayb mararka qaarna tamatuca waxaa lagu idlaaqaa qiraanka laftiisa oo faman tamataca bilcumrati ila alxaji qiraankana waa soo galaa bay dhahaan waayo nooc tamatuca weeyaan isaga laftiisa maxaa yeelay hal safar ayuu ku hal camal labadii camaloo xajkii iyo cumradii ayuu isdhexgeliyey hal safarna waa u galay oo safar labaad ma gelin marka labadooda famastaysara min alhadyida waa u taallaa marka waxaan soo marnay ifraadkii iyo qiraankii nebiga xajkiisa sala allahu calayhi wasalam qiraan inuu ahaana waa soo marnay hadda tamatucuu galaa marka nacam iyo wuxuu kusoo arooray wa bihi qaala aqbaranaa moxamed bn cabdillahi bn lmubaarak almukharamiy qala xadaثna xujayn bn الmuثanى wahuwa اlyamaamiyu abu cmar hiqaة qala xadaثna اleyثu wahuwa bnu sacdi can cuqayli huwa bnu khalid alayliyu can ibni shihaabi can salim bni cabdillaahi ana cabdاllahi bna cumara qaala cabdاllahi bn cumar wuxuu yihi tamataca rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi waslama fi xajaةi اlwadaaci nebiga xajaة اlwadaaci waa dhexdiisa ayuu tamatucay bilcumrati cumro ayuu ku tamatucay yani cumro intuus yuu ku tamatucay ila alxaji xajkii marka intii ka ah meeshaan marka tamataca rasuulullaahi ibnu qudaame iyo rag uu ka mid yahaybaa waxay ku tageen nebiga camalkii uu sameeyey inuu ahaa mutamatic oo qaarin inuunan ahayn shalayna waxaan soo marnay axaadiidta nebiga sal ll ly slama inay u badnayd xajkiisu inuu markuu xajinaayo inuu qaarin uu ahaa halkan hadda waxaa ka muuqata marka tamataca rasuulullaahi buu leeyahay tiirinta marka tamatuca loo tiiriyey ayaa waxay leeyihiin bacdi ahlilcilmi waa min baabi almajaaz ayaa loogu tiiriyeyo macnuhu waxay tahay waa amray waa amray sida loo dhahayo hebel yaa dilay qatalahu lamiir amiirkii baa dilay isagaa la baashiray lagama wado waa amray waay macnaha oo luqada carabigana waa ku badan tahay middaas qaar marka waxay leeyihiin waxaa lagu xambaarayaa marka min baabi almajaaz inay tahayoo nebigu waa amray waayo intii aan hadyiga wadin waa kii nebiga ku amray inay tamatucaan soo maaha sidaas marka waa jawaab waaye jawaabka labaadna waxaa la yidhi nebigu ma tam yacni qaarin buu ahaa xadiidkan isnaadkan nebiga uu u tiiriyey ibnu cumar inuu nebiga tamatucayna waxaa lagu xambaarayaa maxmuulun calaa madluulihi lugawiyi madluulka tamatuca ee lugawiga ah lagu xambaaraa baa leyihi macnuhuna waxaa laga wadaa nebigu wuxuu ku intifaacay camalkii cumrada inuu ka dhaco xajkiisiina uu dhex galo yacnii cumradii uu keligeed samey lahay ayuu nebigu iska riday xajkiibuu ku dhex sameeyey marka camalulxaj hal nusuk ayaa kii labaad oo u dhex galay qofkaas waa raaxaystay soo maha marka kulfo badan iyo mashaqo badan wuu ka raaxaystay marka anahu intafaca biisqaadi camali اlcumrati wاlkhuruuji ilaa miiqaatiha wagayriha waxaasoo dhan uu ka raaxaystay alimaamu nawowina waxa uu yidhi hada huwa almutacayinu xadiidkan marka in sidaa loo fasiro ayaa mutacayin oo waajib ah buu leeyahay ayb kanaa mutacayin abuu marka yidhi ayb sababta sidaa loo dhahayana waxay tahay ishkaal labaadaa tan lafteeda ay keeni kartaayo ibnu cumar waxaan soo marnay shalay anas inuu ku qabsaday soo maa markii uu anas yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalama xaj iyo cumro ayuu isku daray waa kii marka ibnu cumar yidhi maya intuu yidhi nebigu ahalla bilxaji xaj keligiisuu ku dhawaaqay waa kii aan shalay soo marnay ee haddii marka tamatacadan ay majaaz tahay ama uu ibnu cumar ka wado camalkii cumrada xajka dhex galay uu ka wado hadalkii anas kama diidi lahayn ila waa warkii anas uu ka diiday ee uu ku anfiyey waaye laftiisa midkaan hadda aan riwaayadiisa aan ku fasirayno soo ma fahmin ishkaalkaas isaguna jawaab saddex labaadu u baahanaa laba ishkaal waay marka isgarab yaala waayo haddaan hadda ta'wiilkan oo alimaamu nawowa mutacayin uu leeyahay aan ku wadno waxaa ka dhalanaya ibnu cumarba inuu leeyahay ana nabiya jamaca baynahumaa anasna wixii uu ka diiday wuxuu ahaa jamcigaas oo faqad ankara ibnu cumar calaa anas ayuu ku inkiray middan inkaarka ibnu cumar marka anas uu ku inkiray waxaa lagu xambaaraa alaa waxaa yuxmalu calaa kownihi atlaqa ana nabiya sal l slama jamaca baynahumaa fi ibtidaa'i اlmri diidistii marka ibnu cumar anas uu ka diidayey waxay tahay awalu amrihi xaj iyo cumro nebigu iskuma darin taasna waa sax soo maaha waayo markii ugu horreysay nebigu xaj keligiisuu xirtay oo xadiidkii jaabirna waa ahaa ana nabiya sal ll slam ahalla bitawxiid ahalla bilxaji markii dambaa marka jibriil u yimid oo uu yidhi salli fii hada alwaadi almubaarak waqul xajatan fii cumra marka anas ibnu cumar waxa uu inkiraayo waxay tahay fii awali اlmri inuu nebiga isku jamciyey xaj iyo cumro ayuu diiday fii awali amrihi xaj keliyuu sheegay calaa hada axaadiistu sidaasay marka u kala ayaa loo jamcina ayb ibnu qudaame iyo dadka ayagana ku tegay nebigu inuu mutamatic ahaana aad iyo aaday uga fog yihiin yacni waaqaca ama sawaabka waayo nebigu sala allahu calayhi wasalama ma markuu intuu cumraystay oo cumradii ka xalaaloobay ma la sheegin bilitifaaq nebigu maba xalaaloobin ilaa maalintii tobnaad haddii marka uu mutamatic yahay waa xalaaloobi lahay soo maaha qaar marka ahlucilmiga ka mida iyaga waxay leeyihiin qofka mutamatica hadduu xoolo soo waday ma xalaaloobayo waana mutamatic mana xalaaloobayo ee markaas de tamatuci inuu xalaaloobaaba xaqiiqadiisu ay ahayd wagaa marka qolooyinka nebigu waa tamatucay dhahaayo waa laga xoog badan yahay qaarin u ahaa nebiga sal l slam uma ahalla bilxaji ayuu ku dhawaaqay markaa uma ahalla bilxaji fiiri marka wuxuu ka dhigaa marka inuu cumraystay cumradii dhameeyey kadibna xaj gaara ku dhawaaqay sidaana ma ahayn marka tawiilkaas uun in la maro waayo aan soo sheegnay watamataca annaasu maca rasuuli llahi sal l slama dadkii nebigay la tamatuceen bilcumrati ila alxaji ayb fa kaana markaa nebiguna de tamatuciisu qiraanka waa madluul luqawi ah dadkii aan xoolaha wadinna waa madluulka tamataca waa xaqiiqi oo yacni madluul sharci ah waa markaas yani wax ka hadal badan ama ka ishkaal badan male xajkii nebiga marka laga hadlayo muxuu ahay ibnulqayima aad u raacraacay fii kitaabihi zaadulmacaadka khaladaadka ay dadka ku dhaceenna baab gaarow ka dhigay oo riwaayaadkana aada uga warramay halkaasaad ka helaysaa ayb fa kaana min annaasi dadka waxaa ka mid ahaa marka man ahdaa qof yani hadyi la yimid fasaaqa alhadyi hadyigii soo kaxeeyey wa minhum man lam yuhdi dadka waxaa ka mid ahaa qaar aan hadyiba la imaanin falamaa qadima rasuulu llahi sal l slam makata markuu soo galay qaala linnaasi dadkii wuxuu ku yidhi man kaana minkum ahdaa qofka idinka idinka midoo hadyi la yimid fainahu laa yaxilu ma xalaal noqonaya min shayin shay xaggii ka xalaal noqon maayo shayga oo xaruma minhu ka xaaraam noqday liajli lixraamka xataa yaqdiya xajahu ilaa uu xajkiisa dhammeeyo waman lam yakun ahdaa qofkaan hadyi la imaanin fainahu laa falyatuf bilbeyti ha dawaafa kaas iyo wbisafa wاlmarwa walyuqasir ha gaagaabsado walyaxlil hana xalaaloobo uma liyuhila biاlxaji xaj ha ku dhawaaqo uma liyuhdi hadyi ha bixiyo waman lam yajid hadyan marka uma liyuhdi hadyigan marka waa maxay ninkii cumrada ka xalaaloobay ee kadib xaj haddana la yimid isaga muxuu bixinaa neefaa laga rabaa hadiy demkaas marka damu jubraan miya mase waa damu waxaa weeyaan damu jabrin miya mase waa dam kale oo aan nusub iyo iska ah intaba waa la yidhi waman lam yajid hadyan qofkaan hadyi helaynin falyasum alaaata ayaamin ha soomo fi lxaji ha ku soomo wasabcatan toddobana idaa rajaca ilaa ahlihi saa ha yeelo marka tobankaa beri ha soomo kaan helaynin waa qofkaan haysanin neefkii maba waa la waayey lacagtii waa haystaa laakiin neefkii baan la keenin waa haystaa lacagtii laakiin haddii uu neef ku gato sahaydiyaa ka dhammaanayso kulli hayru waajid waaye furuucdaana aada uga hadasho kaas ayb fadaafa rasuulu llahi sal l slam nebigi waa dawaafi xiina qadima makata maka markuu soo galay wasta marka qoladan de waxay leeyihiin kulli mutamaticiinay ahaayeen laakiin ninkii xoolo wado isaga ma xalaaloobayo markaas waxay iska noqonee un tamatuci wax iska madluul oo iska luqawi wax iska lahu noqona fadaafa rasuulu llahi sal l slam xiina qadima makata markuu soo galay ayuu dawaafay wastalama rukna awala shayin markii shayka ugu horreeyeyba rukniguu taabtay uma khaba waa rucleeyey alaaa adwaafin saddex dawaaf min asabci toddobada ka mida wamashaa arbacata adwaafinna waa socday uma rakaca dawaafulquduumka uma rakaca waa rukuucay xiina qadaa dawaafahu markuu dhameeyey bilbeyti u dawaafo cinda almaqaami maqaamka agtiisa ragcatayni buu ku tukaday ku rukuucay uma sallama fansarafa waa salaamo noqsada waa gadoomay faata safaa ayuu yimid fadaafa bisafaa walmarwati buu dawaafay sabca adwaafin toddoba wareeg uma lam yaxila min shayin kama xalaalo noqonin shayga oo xaruma minhu isaga ka xaaraam ahaa oo ixraamka dartii uga xaaraam noqday xataa qadaa xajahu ilaa uu xajkiisii dhammeeyey wanaxara hadyahu buu gowracay yowma naxri maalinta yowma naxriga wa afaada waa dawaafulifaadihii buu sameeyey maalintaa fadaafa bilbeyti buu dawaafay dawaafkan marka waa kii dawaafu rukni qof kastoo xaaji ana laga rabay uma xalla min kulli shayin buu ka xalaal noqday xaruma minhu taxallul athani buu galay wa facala midla maa facala rasuulu llahi sal l slam wuxuu nabiga sameeyey oo kale waxaa sameeyey man axad ahdaa hadyi la yimid wasaaqal hadyi hadyigana soo kaxeeyo min annaasi dadka ka mid ah ayb wbihi qaala akhbaranaa cmr bnu caliyin qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin qaala xadaanaa cabduraxmaan bnu xarmala wa huwa abu xarmalata almadaniyu saduuqu rubamaa ahda qaala samictu saciida bna lmusayab ayaan maqlay yaquulu isagoo dhahaya xaja caliyun wacuhmaanu cali iyo cuhmaan baa xajiyeen falamaa kunaa bibacdi ariiqi markaan ahayn wadada qaarkeed nahaa cuhmaanu cuhmaan wuxuu reebay can itamatuci ayuu dadka ka reebay faqaala caliyun cali wuxuu yidhi idaa ra'aytumuuhu haddaad aragtaan qadirtaxala inuu rartay fartaxiluu idinkana rarta marka maxaa laga wadaa fartaxiluu macahu mulabbiina cumratan markuu isagu rarto oo uu markaa yacni xaj keliya ku dhawaaqo idinkana rarta cumro ku dhawaaqa oo tamatuci la imaada ayb falabaa caliyun cali markaa waa talbiyeystay wa asxaabuhu iyo asxaabtiisaba bilcumrati bay talbiyeysteen ku dhawaaqeen falam yanhahum cuhmaanu cuhmaan kama reebin faqaala caliyun cali waxa uu yidhi alam ukhbar miyaan la ii sheegin annaka tanhaa can itamatuci inaad adigu dadka tamatuca a ka reebaysid qaala balaa buu yidhi haa yani sidaada kale inaad tamatuca reebaysid miyaanan maqlin oon la ii sheegin qaala balaa qaala lahu caliyun wuxuu yidhi alam tasmac rasuula اllahi sal l slam tamataca miyaadan maqlin inuu nebiga tamatucay qaala balaa buu yidhi waa maqlay isaga muxuu uga reebaa shalayaan soo sheegnay macno kale maslaxo kaloo fiirina waayo tamatuc iyo keyrkiisba waa lagu aadi karaa xajka keyrkaana anfac badanuu isleeyahay si marka ziyaarada oo kacbada ay aad u badato mar walba safar loogu soo galo tacdiiman lilkacba iyadoo waxaan u jeedaa kacbadii marka lagu weyneynayo cibaadadii alla uu faray dadka inay alla caabudaan marka macalushaahidka alam tasmac rasuula اllahi sal l slam tamataca laakiin tamatuciisu waa qiraan lanna salafku tamatuca qiraankana waa ku idlaaqi jireen madluul oo lugawi ah ahaan wbihi qaala akhbaranaa qutaybaة can maliki can ibni shihaabi can moxamed bn cabdillahi bn اlxariث bni nawfl bn اlxariث bn cabdilmuطalib anahu xadaahu anahu samica sacda bna abi waqaas wadaxaaka bna qays caama xaja mucaawiyat bnu abi sufyaan markuu xajiyey wahumaa yadkuraani tamatuca iyagoo tamatuca sheegaya bilcumrati lagu tamatuco ila alxaji faqaala daxaaku waxau yihi laa yasnacu dalika kaagaa ma sameeyo ilaa man jahila amr allahi caza wajala ilaahay amarkiisa qofka jaahil noqday unbaa sameeyo yani tamatuci faqaala sacdun sacd waxau yihi bi'sa maa qulta waxaad tihi baa xun yabna akhi adeer qaala daxaaku daxaak waxau yihi faina cumara bna alkhadaab radia allahu canhu nahaa can dalika cumaraa reebay qaala sacdun sacd waxau yihi qad sanacahaa rasuulu llahi sal l slam nabigaa sameeyey wa sanacnaahaa macahu annagana waa la sameynay cumar haddaad tiri nabigaa sameeyey annagana waa la sameynay marka qad sanacahaa rasuulullahi see nebigu u sameeyey isagaa amray ama qad sanacahaa rasuulullahi sal l slam tamatucii qiraanka ahaa ayuu sameeyeyo laba camal intuu samayn lahaa buu hal dhexgeliyay sidaas ugu raaxaystay wa sanacnaahaa macahu intii kalena iyaguna sidaas oo kale yeeleen intii aan hadyi iyo wadin wbihi qaala akhbaranaa moxamed bnu lmuhanaa wamoxamed bnu bashaari walafdu lahu qaala xadaanaa moxamedu wahuwa bnu jacfar qaala xadaanaa shucbatu can اlxakm can cumaarata bni cumayri can ibraahima bni abi muusa can abi muusa anahu kaana yuftii bilmutcati abuu muusa wuxuu fadwoon jiray tamatuca faqaala lahu rajulu ninbaa wuxuu ku yidhi ruwaydaka bibacdi futyaaka yani ruwaydaka xasilnaantaada yani aashaada oogaa yani tartiibso oo tartiib laazim bibacdi futyaaka fataawadaada qaarkood yacni ka tartiibso tartiib ka laazim fa innaka laa tadrii ma ogid maa axdaa amiiru lmu'miniina amiiru lmu'miniin wuxuu la yimid fi nusuki nusuga dhexdiisa uu kula yimid bacdu yani bacda dalika kaagaas kadib yani ma hadalkaa yani arrintii yacni nebi markuu amiir ou noqday kadib ama waqtigii waxaad ogeyd ka gadaalaba xataa laqiituhu ilaa aan la kulmay fasaltuhu waan su-aalay cumar faqaala cumaru cumar waxau yihi qad calimtu waan ogaab waa ogahay buu yihi waan ogaaday ana nabiya sal l slam nebiga qad facalahu inuu sameeyey tamatuca walaakin karihtu waxaan nacay an yadalluu inay iska ahaadaan mucrisiina kuwa markaa yacni aroos ah kuwa yacni aroos ku ah bihinna haweenkii marka maadaama icraas la sheegay haweenkii waa laga fahmaa meesha waxaan ka cabsaday waxaan nacay buu yidhi an yadalluu dadki inay iska ahaadaan mucrisiina bihinna haween kuwa aroos u ah mucrisiina waa min alicraasi acrasa arajulu weeyaan marka bilmar'ati haweenaydii buu aroosay min alicraasi la tacriis tacriisku ma ahno carasa midii ahayd ma aha ma shidna mucrisiinadaa saxa qaar waa shida waa jiraan laakiin carasa in laga bixiyo waxaana lagana wado waa aroosayda luqatan waxaa ma xoog badna carasa masderkeedu tacriisan u noqona tacriiskuna waa habeen degitaanka ayb fil araaki geedaha macnaha yacni agtooda suma yaruuxu dabadeed ay markaa yacni iska ay caraabaan filxaji xajka ay waay ku dhexdiisa ku caraabaan taqduru xaal ay dhibcayso ru-uusuhum madaxyadoodu ay dhibcayaan yani ayagoo inta haweenkii soo jimaacay xajka inay aadaan ayagoo biyihii ay kusoo qubaysteen uu ka da-aya nacam saasaan nacay buu leeyahay nacam iyago hadda naag usoo yacnii galmooday naagahoodii oo ay qubaysteen oo biyuhu ay ka da-ayaan inay xaj aadaan ayaan nacay buu yiri arrintaana saxaabada nufuustooda mutaqarir waa ku ahayd markii nebiga uu yidhi yacni bedela xajkii aad aad xirateen cumro u fasakha waa kuwii yidhaahdeen ayanaliqu axadunaa ilaa minan midkaan mina miyo nanaliqu ilaa minan mina miyaan aadaynaa wamadaakiirunaa taqdur iyadoo waxay yidhaahdeen madaakiirta dakarkeennana ay manidii ka qoyan tahay qofka xaajigana dabcan de waa ka fogaadaa waxyaabahaasay ogaayeen ayb riwaayadan marka horeen soo dhaafnay qad sanacnaahaa yani qad sanacahaa rasuulullahi wasanacnaahaa macahu bayhaqi asaga waaba wuxuu leeyahay qad sanacahaa rasuulullaahi wafi riwaayaati athaabitaati can hunaym bni qays can sacdin fi hada alxadiidi qad facalnaaha bis marka maslak kalaa jiro oo qad sanacahaa rasuulullaahida riwaayaadka uma badna oo qad facalnaaha waay annagaa sameynay buu leeyahay hadday sidaa tahayna de ishkaal maba imaanayo markaas taasana daai ka tegi wbihi qaala akhbaranaa moxamed bnu cali bn اlxasan bni shaqiiq qaala xadaanaa abi qaala ahbaranaa abu xamza abu xamzata sukari can muطarifin can salamata bni kuhaylin can daawuusin can ibni cabaasin qaala samictu cumara yaquulu cumar oo dhahayaan maqlay wallaahi baan ku dhaartay inii aniga la anhaakum waxaan idinka reebayaa can ilmutcati tamatuca wa inahaa lafii kitaabi illaahi ilaahay kitaabkiisa ayna ku sugan tahay walaqad facalahaa rasuulu llahi sal l slam nabigiina waa sameeyey yacnii wuxuu u jeedaa alcumrata fi lxaji cumrada xajka ku dhex jirta ayuu u jeedaa kan marka waaba la fasiray wbihi qaala ahbaranaa cabdullaahi bni mxamed bni cabdiraxmaan qaala xadaanaa sufyaanu can hishaam bni xujayrin can taawuusin qaala qaala mucaawiyatu libni cabaasin buu wuxuu ku yidhi acalimta ma ogaatay annii qad qasartu inaan gaagaabiyey min ra'si rasuulillahi sal l slam nabiga madaxiisa inaan tinta ka gaagaabiyey cinda almarwati marwo agteeda aan uga gaagaabiyey qaala laa buu yidhi maya yaquulu ibnu cabaas ibnu cabaas markaa wuxuu dhahayaa hada mucaawiyatu kan waa mucaawiya waa kan yanha nnaasa dadkii buu ka reebayaa can ilmutcati tamatuci waqad tamataca anabiyu sal l slam nabigiina waa tamatucay laba meelba xadiidkan mowdicu baxhin meesha koowaad waxa ay tahay mucaawiya tintaan nebiga ka gaagaabiyo cumradan uga gaagaabiyey yani waxaan ujeedaa marwo agteedaan uga gaagaabiyey jasman waxaa la ogyahay horta inaynan ahayn xajkiisii waayo xajkiisii nebigu waa xiirtay soo maaha xadiidkii dheeraaya jaabir tinta waa xiirtay ma la gaagaabinin maxay noqonaya marka cumradiisii yacni de nebigu cumro gaara maba sameyninba xajatulwadaac xajkay ku dhex jirtay markii uu dawaafka sameeyey dawaafulquduumka sacyigiina uu sameeyey iyadana waxaa nusuustu mut yacni ku ah nebigu inuunan xalaaloobin haddii uusan xalaaloobin muxrim ou ahaana suurtagal maaha in tin laga jaro meeshaas marka maxaa kaaga cad tinta jaridda uu ka jaray waxay ahayd cumrooyinkii rasuulka mid ka mid a xajatulwadaac ma aha ama waa cumratu lqadiya oo sanadii toddobaad ahayd ama cumratu ljiciraana cumrooyinkii gaarka ah mid kamida uu waayo soo ma fahmi meeshaas marka saas hadalkan dambe marka ibnu cabaas anu ma ogi buu yidhi inaad tin uga jartay nebiga markaasuu ibnu cabaas yidhi hada mucaawiyatu yanha nnaasa can ilmutca muxuu ka wadaa mucaawiya tamatuca waa ka celi jiray dadka ee hadalkan marka waxaa fasiraya riwaayo kaleo muslim uu wariyey ee uu yidhi ibnu cabaas laa aclamu hadihi ilaa xujatan calayka mucaawiya maadaama uu tamatuca diido wuxuu leeyahay riwaayadan adigu hadda aada sheegaysid oo nebigan tinta u gaagaabiyey marwo agteeda ugu gaabiyey aada leedahay adayba xujo kugu tahay haddaad mucaawiyo tahay waayo haddii aada leedahay xajatulwadaac nebiga tintan markuu dawaafay sacyiga la yimid ayaan tinta ka gaagaabiyey haddaa leedahay ee nebigu waaba tamatucay markaas soo maaha leanna ninka mutamatica timaha iska gaagaabiyo dawaafuulquduumkii markuu sameeyey oo sacyi la yimid haddii tinta aad markaas ka gaagaabisay haddaad mucaawiyo tahay ee ibnu cabaas tan ou qabaaba saas oo nebigu inuu tamatucaama dadka amray inay tamatucaan adiga marka maxaa tamatuca u diiday adayba xujo kugu tahay uu leeyahay arrintan riwaayadaas muslima fasiraysa marka ma la fahmay meeshaa marka marka hada mucaawiyatu yanha annaasa can ilmutca tamatucii bou dadka u diida waana kan isagaa wuxuu dhahayaa marwaan tinta uga gaagaabiyey nebiga ee asayba xujo ku tahay waaye waqad tamataca nabiyu sala allahu alayhi wasalam marka nebigu waa tamatucay ama qiraan in laga wado ama in laga wado madluul luqawi ah yani waxaan ujeedaa ama in laga wado waa amray oo dadkii aan hadyiga wadin ayuu ku amray inay tamatuc u bedelaan وبه qال أخبرنا محمد بن المثنى عن عبد الرحمن qال xdثna سفyان عن qays هو بن مسلم عن طارق بن شهاaب عن أbي موسى qال qdمت على رsuuل اللh صلى اه سلم نبgaan usoo galay وهuوa بالبطxاء isagoo ku sugan faqاala wuxuu yihi بma أهللت مxaad ku dhawaaqday qلت أهللت بإهلاaل النبي صلى اه عليه وسلم بطxاء mka waay hadda kn nebiga wuxuu ku dhawaaqan ku dhawaaqay qaala hal sukta min hadyin waxhadyi ma soo kaxaysa qultu laa maya ayaan idhi abuu muusa qaala waxau yidhi faduf bilbeyti kacbada dawaafo bisafaa walmarwana sacyi samee uma xilla dabadeedna xalaalow faduftu bilbeyti baan dawaafay wabisafaa walmarwa uma ataytu imra'atan haweeney baan u imid min qowmi qowmkayga ka mida famashadatnii waa ii shanlaysay wagasalat ra'sii madaxaygana way dhaqday fakuntu ufti nnaasa dadka bidaalikaan u fadwoon jiray fii imaarati abi bakrin imaaradii abi bakr iyo imaarati cumar wa inii aniga oo la qaa'imun mid taagan ah bilmawsimi mawsimka id jaa-anii rajulun baa ii yimid faqaala inaka laa tadri maa axdatha amiiru lmu'miniina fii shani nusug adigu ma ogid buu yihi amiiru lmu'miniin wuxuu soo keenay nusuga shanigiisa dhexdeeda uu ku keenay qultu waxaan yidhi yaa ayuhannaas dadow man kunaa aftaynaahu qofkaan u fadwoonnay bishayin shay falyata-id dadkii aan u fadwoonnay in yacnii ay tamatucaan bal haka kaadsiima ha u lahaado falyata-id ha u kaadiyo fadwadii aan u fadwoonnay ha u kaadiyo fa ina amiiri amiira almu'miniin waayo amiiruulmu'miniin cumar qaadimun calaykum mid waa mid idiin soo gelaayo fa'tamuu bihi asaga ku dayda buuyiri qofka marka de qofka ka weyn ama ka cilmiga badan iyo inuu qadariyo bal inuu wax dheeraada iyo hayo darteed maslaxada uu fiirinayo in la fiiriyo oo qadarintaas marka yacnii ay jirtaa la rabaa haddii ay dhacdo marka haddii qowlkii cumaroo loo sheegay hadduu leeyahay falyata-id haddii qofka intuu wax fadwooday nas ou khilaaf khilaafay loo sheegay ee la yidhi waxaanaad fadwootay fadwadaadanna xadiidkan ama aayaddan ayaa ka hor imaanayso de qofkii inuu marka war u kaadiyey yidhaha marka fadwadii hore ka iska ka u kaadiyey markaasna naska uu qaato haddii nasku cad yahay laakiin lama raba de qofaan awalba ahal fadwada u ahayn ma ka hadlayna qofkaan awalba fadwada ahal u ahayn isaga faduuleyba ku tahay inuu dhexgalo baabkan fuduuli wax fuduuli ka ahu ku dhex jiraan laakiin qofkii mujtahid ahaayo ahal u ahaayo wax ku dhisay fadwadiisa haddii xaqu u caddaado si khilaafsan fadwadiisa war fadwadii aan idiin fadwooda ka jooga hadda ka bacdi waxay ku tusay diin iyo tadayun iyo alla ka cabsi laakiin haddii uu yidhaahdo intaan warkii aan dhahay ka noqo lahay waa ku adkaysanaa hadday tahay raganimadaas de aakhiro waxba lagu keeni maayo bal culimada waxay yidhaahdaan arujuucu ila alxaqi fadiilatun xaqa oo loo soo noqdaa fadiila mar kale waxay leeyihiin yacnii xaqi qofka inuu usoo laabto khayrun min atamaadi fi lbail baail inuu ku madax taago waxaa ka fiican war anigu saas waa waa qaldamay arrintan qaladay ahayd inuu inta yidhaahdo xaqa usoo laabto arrintaasna ma noqonayso wax tanaaqudaad iyo lagu tirin maayo bani aadam kamaa kaamil maba ahan waa naqsigii bani aadam lagu yaqaanay bis un waayo waxayna ku tusaya tadayun iyo diin dad marka waxaa jira tadayunku ka hallaabay ka dhammaaday oo arrintaa dadka ku ceebeeyo dhahayo sidaanay dhahayaan haddana waa ka laabanayaan sidaanay leeyihiin ka laabashadu wax fiican wayn dayba baa wixii qalad iyo wax lamida a aragtay qaaraa culimo waaweyn kitaabo ka qoray oo dhahayo tanaaqudaa maalan tanaaqudaat alalbani iyo kuwaasaas qoray maxaa marka maxay keenaa saanu hadda ka hor u ijtihaaday haddana meeshaan waxaanu ku qoray in ijtihaadkiisu isbedelay waxayba keenay inuu xaq u qasdaayey inuu xaq inuu u qasda rabayba keenay nacam oo shuhro iyo weji raadi iyo aynan aynan ahayn marka qofka tii horaan ku adkaysanaa dhahaa riqatu diina ku jirta qofkaas oo kale wax lagu dad qof yacni culamaa lagu ceebeeya ma aha arrintaas oo kale falamaa qadima markuu cumar soo galay qultu waxaan idhi ya amiira almu'miniin maa hada aladii axdadta fii sha'ni nusug waa maxay kan aad kusoo darisiisay nusuga shanigiisa dhexdiisa qaala waxauu yidhi cumar ina akhud bikitaab illaahi haddaan ilaahay kitaabkiisa qaadanno faina allaha caza wajalla qaala alla wuxuu yidhi waatimu alxaja waalcumrata lilaahi mid kasta gooniyo u sheegay xajka iyo cumrada dhammaystira qaala waina akhud bisunati nabiyina sal l slam sunnada nebigeenna haddaan qaadannana faina nabiyana sal l slam nebigeenna lam yaxilla ma xalaaloobin xataa naxara alhadya ilaa uu hadyiga ka gowracay nebiguna qaarin u ahayo ma xalaaloobin marka haddaan sunnadii qaadannana dee nebigu ma xalaaloobin waa sunnada ficilkau ka wada ficliga haddii aan qaadanno kitaabkiina kitaabka itmaamowna fara wabihi qaala akhbaranii ibraahim bnu yacquub qaala xadaanaa cuثmaan bnu cumar qaala xadaanaa ismaaciil bnu muslim can moxamed bni waasicin can muطarifin qaala qaala lii cimraan bnu xuseyn wuxuu igu yidhi ina rasuula اllahi sal l slama qad tamataca watamatacnaa macahu qaala fiiha qaa'ilun mid yidhaahdaa shanigeeda wuxuu ka yidhi bira'yihi ra'yigiisa uga yidhi waa soo marnay marka inuu cumar u jeedo qaala tarku tasmiyati cinda alihlaal xarmashada agteeda magacaabista in laga tago magacaabista marka muxuu ka wadaa inuu yacnii wax magacaabo ama cumro keliya ama xaj iyo cumro isku daran ama yani cumro ama ama xaj keligiis ama cumro keligeed ama xaj iyo cumro isku daran midna uunan magacaabin saasaa soo degdegayso wabihi qaala akhbaranaa yacquub bnu ibraahim qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin qaala xadaanaa jacfar bnu muxamed qaala xadaanii abi qaala ataynaa jaabira bna cabdillaahi fasalnaahu can xajati nabiy sal l slam aan su-aalnay faxadaanaa wuxuu noo sheegay ana rasuula اllahi sal l slm nabiga makasa bilmadiinati inuu ku nagaaday tisca xijaajin sagaal sano uma udina fi nnaasi dadkii waxaa la ogeysiiyey ana rasuula اllahi sal l slama xaajun hada alcaam nebigu inuu sanadan xajinaayo mid xajinayo uu yahay fanazla lmadiinata madiinuu degay waxaa soo degay madiina basharun kahiirun dad fara badan baa yimid madiina kulluhum mid kastaa yaltamisu uu raadinaayo an yatama birasuuli llahi sal l slam inuu nebiga ku daydo wayafcala maa yafcalu uu sameeyo wuxuu nebiga uu samaynaayo fakharaja rasuulu llahi sal l slam nebiga waa baxay lihamsin baqiina min dilqacdati dilqacda oo ay shan ka harsan tahay wakharajnaa macahu waan la baxnay qaala jaabirun warasuulu llahi sal l slam nebiguna bayna adhurinaa dhexdeenna uu yahay calayhi yanzilu lqur'aanu qur-aanka uu korkiisa kusoo degaayo wahuwa yacrifu ta'wiilahu macnihiisana uu yaqaano halkii la dhigaayo uu yaqaano shay walbaa booskiisa uu yaqaano marka wahuwa yacrifu ta'wiilahu waxay kutusaya xadiidka nebiga iyo qur-aanka inuusa iska hor imaan karin waayo xadiidka hadduu ansaxo iyow ka ansaxayna nebiga soo maaha sal alla l slam haddii ta'wiilka iyo tafsiirka qur-aankana oo isaga yaqaana nebiga ma dhici kartaa marka wax qur-aankii alla muraadkii ou ka lahaa si ka duwan inuu ufasiro suuragal ma noqone maya ilaa isagaa tafsiirkii yaqaanaa la yidhi soo maha walidaalika salafka qaarkood waxay dhihi jireen markii mudarifaan umalaynaa inuu ahaa waxaa la yidhi dacnaa xadiidka naga dhaafay nin baa wuxuu yidhi qur-aanka noo sheeg markaasuu mudarif waxa uu yidhi markii sidaa uu ku yidhi laa nacdilu bilqur'aani shay-an mudarif wuxuu yihi qur-aanka wax loo dhiga lama arko ilaahay kalaamkiisa waayo wax aan la simayn ama qur-aanka u dhigma ma jiro laakiin waxaan rabnaa buu yidhi qof naga yaqaan qur-aanka laakiin natlubu miman huwa aclamu mina bihi nacam balfiir xikmadiisa nacam qur-aanka wax loo dhiga male laakiin axad naga yaqaan tafsiirkiisa waaye waxaan dalbayno hadalladiisa aan raadinayno marka de dadkan marka dhahayo aayaddan saanay leedahay xadiid saanuu dhahaa xaggee loo raacaa iyo kuwan dhahayo axaadiidtan maba lagu kalsoonaa karo qur-aankaa lagu kalsoonaana keligiis iyo de qur-aan siday rabaan ay u fasirtaan yaad moodaa inay rabaan ayb marka wuxuu yidhi wahuwa yacrifu ta'wiilahu wamaa camila bihi min shayin camilnaa ayb fakharajnaa laa nanwi ila alxaja marka wuxuu leeyahay rasuulkana uu nagu dhex jiro calayhi yanzilu lqur'an huwa yacrifu ta'wiilahu wamaa camila bihi min shayin wamaa wixii camila bihi ou ku camal falo min shayin shay a camilnaa waa samaynaynaa annagana fakharajnaa waan baxnay buu yidhi laa nanwi ila alxaja annagoo aan niyoonaynin xaj maahay wax kale hadda marka tarjamadan tarku tasmiyati iyo xadiidkan say isu mudaabaqaynayaan waxay isu mudaabaqaynayaan innaga markaan baxaynay wax kale ma aqoonin xaj keliya in la xirto ayaan naqaanay oo niyeysnayn markii dambena nebiga waa naga bedelay soo maha markii uu sidaa ay xirteen maka markay soo galeen waa kii dadka qaar wixii aan hadyi wadin nebiga muxuu ku yidhi bedela ninkii aan hadyi wadin waa laga bedelay waxaa loo bedelay inuu iska xalaaloobo xajkiisii cumraa loo bedelay cumradaas loo bedelay ma kusoo dhawaaqayna waa cumro uunan kusoo dhawaaqin idan haddii marka wax aadan ku dhawaaqin nebigu uu isagoo xaj ku dhawaaqay haddii la bedelay oo uu cumro ka dhigay cumradaasoon lagu soo dhawaaqin tasmiyadu qasab maaha waajib maaha marka atasmiyatu cinda alihlaal ma waajibaysa marka tarku tasmiya marka waa bannaan tahay soo ma fahmin haddii qofka uu niyeysto waxna uunan ku dhawaaqin maalan ama uu ibhaam geliyaba mid unbuu ka dhiganaa hadhow marka meesha marka t yani iska xadiidka iyo marka iyo mudaabaqada tarjamada meeshaas yani xadiid ama kitaab marka la sharxaayo waa fududdahay kelimaadka ku jira in la laqbeeyo la macneeyo laakiin yacni sharaxa waxa ugu muhiimsan marka xadiid la sharxaayo ishkaaliyaadka ka hadalkooda iyo tawjiihaadka iyo wixii in la jamciyo la rabo jamcintood iyo waxyaabahaas ugu daran kitaabka marka sharaxa hadduusan intaas ka shaqaynin ama qofka kitaabka qaarigii akrinaya uunan intaas xallinin uunan ka shaqaynin wax weyn ma haayan waayo kelimaadkan qofku hadduu waxoogaa carabiga wax ka yaqaano qaamuusna isticmaalo waa iskaga jacburin karaa taas marka dowqay u baahan tahay qofka marka uu cilmiga ama axaadiidta waxa laga rabo iyo fiqhigooda iyo uu dowq u yeesho kutubta shuraaxdana uu aad u aqriyo oo shuraaxda uu aad u aqriyo ayuu u yeelan karaa dowq iyo malako laakiin qofka hadduunan shuruuxda aqrinin baahida shuraaxda ay xallinayaanna uunan dareensanayn qofkaas oo kale dee dowqii baaba ka maqan haddii dowqa uu ka maqan yahayna wuxuu u haystaa laqbada keliya kutubtaanoo layska laqbeeyo inay wax tahay ad arkay markaa d wixii la sardi gaar waay inta la sardiyo asaaniid la qaadanayo waxba aan la sharxaynin waa baab kale waa sardiga iyo jardiga iyo wax iska la yaqaan waayo laakiin haddaad faham u baahan tahay waana fahamkaana muhiim ahe waxba ma aadan fahmin haddaadan intaas xalli karin ayb wabihi marka qaar dadka qaabal waxaad arkay yani kitaab dhan oo afar kun oo xadiid ay ku taallo ama afar kun iyo hee xadiid ay ku taallo baab walbo wada guntaayo waxaad arkaysaa qof yani toddobaatan iyo dhowr cashar oo ka dhigay laleeyahay iyo siddeetan cashar oo dadkana qaar ay leeyihiin saasaan deg dego u dhammaanaa kaasaan rabnaa hadhow hadaad wax ka weydiiso waxa ugu basiidsan wax kama fahamsana bal kan akrinaayaa laga yaabaa waxba inuu iska fahamsanayn marka marka see ku yani kitaab dhanoo afar kun oo xadiida toddobaatan cashar see yani marka waxyaabahaasoo kale qofka daalib cilmiga waqtigiisa waxaa fiican inuu wax fiican geliyo hal kitaab oo kitaabkaas ka mida kitaabu dahaara ama kitaabu salaad bis haddaa ka akhrisato qof yaqaan oo kitaabkii furfuraayo manhajiyadana aad ka barato aa ka faa'iido badan waa dhameeyey waxna ma aqaana wabihi qaala akhbaranaa moxamed bn cabdillaahi bn yaziida walxaaris bni miskiinin qira'at calayhi waana asmacu lafdu limuxamedin qala xadaanaa sufyaanu can cabdiraxmaan bni اlqaasim can abihi can caaishaةa radia allahu canha qaalat kharajnaa waan baxnay laa nanwi ila alxaja anagoo niyoonaynin xaj maahay wax kale falamaa kunaa bisarifa markaan ahayn xidtu waan xayday fadakhala calaya rasuulu lahi sal l slam baa iisoo galay wa ana abkiya anoo ooynayo faqaala axidti ma xayshay qultu nacam qaala ina hada shayun katabahu llahu calaa banaati aadama waay faqdii maa yaqdi lmuxrim muxrimku wuxuu gudanayo gudo hayra an laa tatuufii bilbeyt xadiidkaana marka maxaa ku jira xaj keliyay soo xiratay markii dambena waa bedelmay oo xajkeedii muxuu noqday qiraan cumraa soo dhex gashay marka haddii ixraamkeedii hore uu bedelmay midaynan ku dhawaaqinna oo u bedelmay tarku tasmiya waa bannaan tahay marka hda akhirh wاllah aclam wslى اllah wslm lى nabiyina mxamedi wali wsabi